bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku haastaysan tahay kowda bisha may sannadda labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka jarmalka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi ayaa booqasho aan horey loosii shaacin kusoo gaaray maanta magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoo gegada diyauradaha magaalada muqdisho ee uu ku qaabilay dhiggiisa soomaaliya yuusuf cumar garaad waxaana sidoo kale kulan uu kula qaatay gudaha garoonka magaalada muqdisho ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidoo kale sida dowladda jarmalka ay ugu sii qayb qaabto ka gacansiinta amniga dowladda federaalk soomaaliya iyo dhismaha ciidamada dowladda soomaaliya waxaana sidoo kale kulanka in badan looga hadlay xiriirka soo jireenka ee labada dal kaasoo soo bilowday kadib shan maalin qaadashada xurnimada soomaaliya oo ay ka xorowday gumaystayaashii talyaaniga iyo ingiriiska dowladda jarmalka ayaa kaalmo la eeg toddobaatan milyan ku bixisay soomaaliya taasoo ay sheegtay haatan inay sii laba jibaari doonto labada dhinac waxay sidoo kale hadalkooda ku soo qaadeen arrinta la xiriirta shirka may kow iyo tobankeeda ka qabsoomi doona oo ay sheegtay dowladda jarmal inay sii qorshay doonto ama ay la tegi doonto qorshe cad oo ku salaysan habka ay u doonayso soomaaliya in lagu caawiyo shir jaraa'id oo ay wadajir warbaahinta ugu qabteen gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jarmalka faahfaahin kaga bixiyey imaatankiisa magaalada muqdisho iyo waxyaabihii uu ku salaysnaa wadahadalladii labada dhinac ay ka galeen arrinta la xiriirta xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya labada dowladood iyo waxyaabo kaloo ay ka mid tahay mashaariicda dowladda jarmalka ay qorsheynayso inay ka fuliso soomaaliya
muhiimadeenna maanta waxay tahay inaan diyaar u nahay inaan sii wadno taageerada aan siinayno soomaaliya gaar ahaan dhismaha hay-adaha dawliga ah iyo qaabeyntooda iyo sidoo kale taageero dhinaca amniga ah waan ognahay in ay adag tahay u socoshada dhismaha arrintani waan ognahay in ay dhici karto dibudhac laakiin waxaan u baahan nahay qorshe sax ah oo lagu wajaho shirka kow iyo tobanka bishan ka dhacaya london waxa uu qayb ka yahay waxyaabaha aan u imaanay waxaan diyaarinaynaa sida ay soomaaliya doonayso in loo caawiyo
dhanka kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa madasha ka hadlay asigoo tilmaamay in ay tahay booqashadan mid taariikhi ahayna si aada usoo dhaweynayso dowladda soomaaliya kaalmada dowladda jarmalka ay ugu deeqday soomaaliya ee ah inay sii laba jibaari doonto kaalmooyinkii hore ee u bixisay dowladda jarmalka waxa uu sheegay in ay tahay dowladda jarmalka xiriirka kala dhexeeya soomaaliya mid muddo dheer soo jiray kana soo bilowday shan maalmood kadib markii xurnimada soomaaliya ay ka qaadatay gumaystayaashii haystay ee talyaaniga iyo ingiriiska waxaan aada uga mahad celinaynaa dowladda jarmalka sida ay soomaaliya u garab taagneyd waxayna bilowday inay soomaaliya garab istaagto shan maalmood kadib maalintaan xorriyadda qaadanay ilaa haddana wayna garab taagnaayeen hadda oo waddankeenu uu marayo meel aada u fursad wanaagsan inuu wasiirkooda arrimaha dibaddana soo booqday isaga oo danaynaya inay waxnala qabtaan aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa jarmalku inay ahaan doonaan codkeena european unionka waxaa kaloon rajaynaynaa maadaama dalkeenu isbedelay sidii ay noola shaqayn jireen iyo siday noo caawin jireen inay isbedesho maadaama muhiimadeena dalka maanta ay tahay dibudhis oo aanay ahayn keliya in dadka abaxiyo laakiinse in dalka dib loo dhiso horumar la gaarsiiyo shacabka shaqooyin loo abuuro dowladda soomaaliyana loola shaqeeyo sidii dowlad ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed oo dhan ayna ku kalsoon yihiin wafdiga ka socday dalka jarmalka ayaa ugu dambeyn dib ugu laabtay magaalada nairobi oo ay markii hore ka soo kicitomeen iyadoo lagu wado inay dib ugu sii laabtaan dhinaca iyo waddanka jarmalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhanka kale u diray hambalyo ku aadan maalinta shaqaalaha adduunka ah oo ku aasaysan kowda mey oo sanad waliba laga xuso qaybo badan oo ka mid ah caalamka ra-iisul wasaare xasan cali kayre oo ka qaybgalayay mid ka mid a munaasabadaha lagu qabtay magaalada muqdisho ee lagu lagu dabaaldegayay kowda mey munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka ayaa waxa uu sheegay inuu hambalyo u diraya maalinta shaqaalaha adduunka gaar ahaana shaqaalaha soomaaliyeed waxau noogu baaqay ama sheegay ra-iisul wasaare xasan cali khayre in ay xafladooda in ay munaasabada awgeed farxad kula ciidaan dadka soomaaliyeed gaar ahaana eheladooda asigoo u rajeeyay in shaqada dib ay ugu soo laaban doonaan maalinta berri ah sida uu ka dhawaajiyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre
waxaan maanta ay bishii tahay kowda may labada kun iyo toddobiyo tobanka ugu hambalyeynayaa shaqaalaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan maalinta shaqaalaha oo ku beegeen maanta oo ay bishii tahay kowda may waxaan uga mahad celinayaa shaqaalaha soomaaliyeed ee soomaaliya ka shaqeeya ee shaqada wanaagsan ay u hayaan dalkooda dadaalka ay u muujiyaan dadkooda iyo siday ugu dhaalan yihiin maalin walba inay horumariyaan dadkooda iyo dalkooda waxaana aad ugu cudurdaarayaa duruufaha adag ay ku jiraan kuna shaqeeyaan laakiin waxaan dadaal ugu day inaan duruufahaas ka wada baxno inagoo gacmaha haysaysannada aan haddii ilaahay aado dalkeenna hore u marin waxaan ku dhiirigelinayaa shaqaalaha soomaaliyeed ee oo dhan inay sii dardargeliyaan howlaha adag ee ilaa soo celinta kalsoonida ummadda soomaaliyeed maanta waa maalin farxad leh waxaan idin rajeynayaa inaad farxad kula xiidaan dadkiina ee idinkoo nabad qabana aad ku soo noq haddii ilaahay ihahdo maalinta berita
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo habeenimadii xalay aha ka qaybgalayay munaasabad cashe sharaf oo lagu soo xirayay kalfadhiga mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay shacabka soomaaliyeed inay la shaqeeyaan dowladda si wax badani looga qabto xaaladda dalka haatan uu marayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida si looga gungaaro guulaha la doonayo in laga gaaro kooxaha kasoo horjeeda dowladda oo uu sheegay inay caqabad ku yihiin xasilooni ka hana qaada soomaaliya madaxweynaha soomaaliya waxa uu sidoo kale tilmaamay in dowladda keliya aysan waxba qaban karin haddii shacabka gacmaha ay isdul saartaan loogana baahan yahay shacabka inay ka gacan siiyaan dowladda soomaaliya sidii wax badan ay ugu qaba laheeda gudaha dalka oo haatan maraya marxalad aad u adag marka loo eega dhinaca amniga waxa uuna sheegay madaxweynaha soomaaliya in si wada jira haddii looga shaqeeyo xaaladda dalka afarta sane ee soo aadan la gaari doono guulo waaweyn dhinaca kale ciidamada ayuu ugu baaqay inay la shaqeeyaan shacabka soomaaliyeed si ay ugu sahlanaato in ay ka gungaaraan guulaha la doonayo in laga gaaro kooxaha kasoo horjeeda dowladda soomaaliya ee al-shabaab sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ka hadlaya hadal kasoo yeeray qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inaysan jiri doonin dhimis oo sheegay in lagu samaynayo ciidamada xoogga dalka soomaaliya laguna koobaya siddeed iyo toban kun oo askari madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka dhawaajiyey in ugu yaraan siddeed iyo toban kun ay noqonayaan ciidamada sida uu tilmaamay balse aysan jirin in ciidamada lagu soo koobayo siddeed iyo toban kun waxa uu tilmaamay in mas-uuliyad ay ka saaran tahay ciidamada sidii ay u heli lahaayeen tababaro iyo sidoo kale agab waxa uuna sidoo kale tilmaamay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo in ciidamada dhismaheeda uu mas-uul gaar ah mas-uuliyad gaar ay ka saaran tahay isaga oo ah taliyaha guud ee ciidamada amay inaysan jirin waxyaabaha ee laysla dhex maraya ee sheegaya in ciidamada tiradooda la yaray doono dhowaan ayay ahayd markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya keeneen qorshe mooshin ka dhan ah arrimaha amniga oo la xiriira dhismaha ciidamada taasi oo la tilmaamay in caqabad ay kasoo wajahday waxaana su-aalo dhowra kal hore guddiga difaaca baarlamaanka soomaaliya arrintan uu ka weydiin cali khayre oo ugu tegay guddiga xarunta ah ay ku shiraan ee villa hargeysa ugu dambayna roobo mihigaana ayaa ka daayay qaybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya oo maalmihii tagay laga soo sheegaya abaaro aada u xoogan iyo biyoyari baahsan waxaana goobaha sida aadka roobka looga dareemaya ka mid a gobolka hiiraan shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo sidoo kale gobolka mudug iyo galgaduuda deegaanada qaar ayaa sidoo kale waxaa la sheegayaa in ay roobabkan ay sababeen khasaarooyin dhimasho oo soo gaaray dad shacab ah ka gadaal markii daadad ay kusoo rogmadeen goobaha ay ku nool yihiin dhimashada ayaa waxaa la tilmaamayaa inay u badan yihiin dad caruur ah oo la tilmaamay in uu saameyn ku yeeshay roobka ka daayay saacadihii lasoo dhaafay qaybo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya gobolka hiiraan iyo sidoo kale galgaduud ayaa la sheegayaa in roobabka ah ay saameyn adagi ku yeesheen nolosha qaar dadka taasoo la tilmaamay in daadad roobab wato halkaasi ka da-ay ay ku geeriyoodeen dad caruur iyo waayeelo isugu jira warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa warka anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idin akhrinayay tani intaynu mar kale dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu